أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تفسير سورة الذاريات casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuratu daariyaat suuratu daariyaat waa suura makiya ibnu cabaas sida laga wariyey waa qur-aankii qabla alhijra soo degay waxayna ku bilaabanaysaa dhaar ou rabbi subxaanahu watacaala uu dhaaranayo qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim wadaariyaati kuwii firdhinayay ayaan ku dhaartay dabeylihii firdhinayay darwan firdhin falxaamilaati daruurihii qaadayay ayaan ku dhaaranay ayaan ku dhaartay wiqran culayska qaadayay faljaariyaati kuwii soconayay ee doomihii ayaan ku dhaaranayaa yusran muyasaratan iyadoo la fududeeyey falmuqasimaati kuwii qeybinayay ayaan ku dhaaranayaa malaa-igtii waaye amran amarka inamaa ina aladii kii tuucaduuna ay tuucaduunahu la idiin yaboohayo la saadiqun lamasduuqun fiihi waa mid lagu run sheegayo wa ina addiina diinkuna is-abaalmarintu la waaqicun ku dhacayo waay ee dhaarahan afarta ah ee ugu horeeyo waxaa lagu dhaaranayaa mufasiriintu waxay u badan yihiin dabeylaha daruuraha doomaha iyo malaa-igta wadaariyaati baan ku dhaaranayaaye dabeylihii firdhinayay maxay firdhinayaanna waa la qariyey waa la xadfay hadde waxa ay gedinayaan ama ay firdhinayaan waxay noqonayaan ciid waxay noqonayaan geedihii iyo qaabbacrimiyeedkeeda roobkii ayay firdhinayaan meelo badan u kaxaynayaan wax fara badan bay dabayluhu kiciyaan oo ay firdhiyaan macaanidaas dhan halkaanay ku jirtaa marka dabaylihii firdhinayay darwan firdhin ayaan ku dhaaranayaa falxaamilaati kuwii xambaarayay kuwa xambaarayana waa daruuraha roobka iyagaa iyagoo ku dhex jiraa oo dabe daruurtii ayaa roobka qaadayso culaysna waaba lagu sheegayo xataa idaa aqalat saxaaban hiqaalan suqnaahu ilaa beledin meyit ayuu alla yidhi subxaanahu watacaala falxaamilaati daruurihii xambaarayay ayaan ku dhaa ayaan ku dhaaranayaa wiqran culayska xambaarayay culayskana waa biyaha roobka culayskooda oo daruurtu markay biyihii ku dhex jirto roobka waa culus tahay biyaha culus ayay marka qaadaysaa daba daruurtaa xambaarayso oo markaa yacni qaadayso faljaariyaati doomihii soconayaan ku dhaaranayaa yusran yusran marka lababa waa ku bannaan tahay oo masdarun munakarun xaalan yaqac ka baktatan zaydun talac in masdar ay xaalo laga laqbeeyo masdar munakara laga dhigo ay muyasaratan iyadoo fudud markaas waxaa kaloo bannaan in la yiraahdo sifo oo mawsuufka ka xadfan yahay faljaariyaati doomihii soconayaan ku dhaartay yusran jaryan socosho yusran oo fudayd badan socoshadaas oo yusran fudud waayo markabkan iyo doomahani si fududay u socdaan yacnii culayska oo wato iyo sida oo u jeexayo biyaha wax isku mid a ma ahan wamin aayaatihi aljawaari fi lbaxri kalaclaamina waa soo marnay ayb falmuqasimaati malaa-igtii qeybinaysay ayaan ku dhaaranayaa amran amarka oo jibriilna de waxyigii baa loo dhiibayaa markaasuu ambiyadii u geynayaa mika-iilna roobkii iyo irsaaqdii ayuu isaguna kaxaynayaayo hadba meel meeshii la amray oo ilaahay amray subxaanahu wa tacaala midna geeriduu qaybinayaayo waa malakulmowt oo kii markaa meeshii qofkii waqtigiisu dhammaaday ee la amray in ruuxda uu ka qaado ayuu meeshiisii ugu ugu tegayaa markaasu ka qaadaya malaa-igtii marka amarka alle uu xukumayo iyagaa qaybinayo loo dhiibay oo loo xilsaaray iyaguna markaas waa addoomo amar alle unbay qaadanayaan ayb laa yasbiquunahu bilqowli wahum biamrihi yacmaluun ilaahay amarkiisay ku shaqaynayaan maxaa marka muqsamu bihigii waa aragnay waxaa lagu dhaartay maxaa loo dhaartayna muqsamu calayhigii waa kan waxaa loo dhaaranayaa dhan waxay tahay aakhiro inay xaq tahay inamaa ina aladii kii tuucaduuna ay tuucaduunahu la idin yaboohayo la saadiqun la masduuqun fiihi waa mid lagu run sheegay saadiq marka waa ismu faacil laakiin ismu mafcuula laga laqbeynayaa faacil bimacnaa mafcuul ah waay ay lamasduuqun fiihi waa ku dhexdiisii lagu run sheeg lagu run sheegayo waay wa ina addiina is-abaalmarintuna la waaqicun ku dhacay mid dha yacni ku dhacaya waay oo is-abaalmarintuna waa mid dhacayo weeyaan marka xaqnimadii bacdigii iyo dadkan inaysaan isu huunaanaynin oo qiyaamihii markii la tago wixii alla u abuurayo liyajziya aladiina asaa-uu bimaa camiluu wayajziya aladiina axsanuu bilxusnaa wasamaa'i samadii baan ku dhaartay dhaar labaad waaye wasamaa'i samadii baan ku dhaartay samadii day daati alxubuki jidadka u saaxiibka ahayd alxubuk waxaa la yidhaahdaa yuqaalu xabiikatun wa xibaakun ay daatu ariiq jidadka daatu turuq jidadka midda u saaxiibka ah ee samada jidaday u saaxiibtahayo hadda waaba aragnaaba waqtigan de diyaaraduhu sida ay lianna samo marka la leeyahay kullu maa calaaka wax allaale wixii adiga kaa koreeya waa un samo samadaasi marka sida ay diyaaradaha ugu shaqaysanayaan oo dariiqya u kala leeyihiin iyo hadda yacni waxaa weeyaan qofka hadda nool aad buu u garan karaaba ayb macno kalena waa ku jiraayo wasamaa'i daati lxubuk in la yiraahdo kullu camalin adqanahu adqantahu camal kasta ood hagaajiso carabtu waxay leedahay xabakahu xabkan waa qiyaaskii faclun maqiisulmucadaahu xabakahu wuu qurxiyey waay xabkan qurxin xubuk marka la yiraahdo kaas waa qiyaaskii xubukna marka waxaa weeyaan bimacnaahu isaga unbuu la mid yahay inkastounan qiyaas ahayn fucl marka muxuu noqonayaa wasamaa'i samadii baan ku dhaartay samadii day daati lxubuki quruxda u saaxiibka ahayd ee la sugay ee aada loo qurxiyey labada tafsiirna ayado badan baa u marqaati kacaya dhaartan dambe marka aawo muqsamu calayhi wixii loo dhaaranayay aawe innakum idinku la fii qowlin qowl dhexdii ayaad ku sugan tihiin qowlka oo mukhtalifin iskhilkhilaafayo qowl isbaraanbarayo oo iskhilkhilaafayo ayaad ku dhex sugan tihiin marka inakumtaan laba tafsiir baa ku jirto waxaa raajixna ah siyaaqa aayadaha soo socda ee marka la fiiriyo gaalada in loo jeedo bis inakum idinka kufaarta ah la fii qowlin qowl dhexdii ayaad ku sugan tihiin qowlka oo mukhtalifin iskhilkhilaafayo oo mar waxaad leedihiin waa shaacir mar waxaad leedihiin waa majnuun mar waxaa leedihiin nebi moxamed waa kaahin warkiinii marka war iskhilkhilaafayo bal kadabuu bilxaqi lamaa jaa-ahum fahum fii amrin mariijinna waa soo marnay oo aayadan la macno noqonayso macnaha kaleo ibnu jariir isaga uu sheegay waxaa weeyaan innakum idinka dadkoo dhan in loo jeedo gaal iyo muslimba la fii qowlin baad ku sugan tihiin qowl dhexdii qowlka oo mukhtalifin iskhilaafayo kana waa rumaynayaa muminkii midkanna waa gaaloobaya waxbuu diidayaa famin mu'minin bilbachi wاlqur'ani wamuxamedin sala اllahu alayhi wasalam wamin kaafirin bihi labadaasaad u kala qeybsan tihiin marka qowlka cumuumka ayaad moodaa inuu ibnu jariir dooranayo laakiin qowlka waxaa loo badan yahay marka siyaaqa iyo la fiiriyo kan hore oo in gaalada bis un loo jeedo warkiina waa iskhilkhilaafsan yahay ayb ilaa qutila alkharaasuuna soo socoto ayb yufaku waa la iilayaa canhu can ilqur'aani qur-aankii xaggiisa iyo warasuuli rasuulka xaggiisa man ayaa laga iilayaa ufika la iilayo la leexinayo qofkii la leexiyayoo ilaahay shaqaawo u qoray waa laga iilayaa qur-aankan ay can iliimaani bihi waay inuu qur-aankii iyo nebigii iyo inay rumeeyaan ayaa laga iilayaa yufaku waa laga iilayaa canhu can ilqur'aani can iliimaani bihi qur-aankii rumayntiisa man ayaa laga iilayaa oo laga leexinayaa ufika la leexiyey oo shaqaawo ilaahay u qoray oan loogu talagelinba inuu rumeeyaba tafsiir sidaas waay mid kalena waa jiraa oo isagu ah canhuda yacni in loo celiyo can ilqowli lmukhtalifi oo macnuhu marka uu noqdo yu'faku waa la iilayaa oo waa la leexinayaa cantana sababiya laga laqbeynaa markaa ogow nacam canhu ay can ilqowli lmukhtalifi qowlkaas iskhilaafsan sababtiisa waxaa xaqii looga iilayaa man duul ufika la leexiyey oo shaqaawoba ilaahay u qoray yani hadalkaa gaalada ay keenayaan oo marba ay wax dhahayaan oo mar ay leeyihiin waa kitaab gaablow mar ay leeyihiin waa majnuun mar ay leeyihiin waa waa saaxir warkaa iskhilkhilaafsan dad badan oo xaqa soo raaci lahaa ayaa xaqa looga leexinayaa boqolaalkaas magac markay nebiga u yeelayaan daday xaqa uga leexin rabaan tafsiirkaasna tafsiir wajiih ah waaye sheekh maxamed ilamiini shanqiidi isaguuba rajaxayba nacam canhu canta in laga dhiga sababiya laga dhigo waana ku timaadaa qur-aanka mararka qaar wamaa naxnu bitaarikii aalihatina can qowlika ay biqowlika waa warkaaga dartiis ilaahyadeena uga tegi mayno canta marka sababiya waa ku timaadaa marka waxay noqonaysaa yu'faku waxaa laga iilayaa canhu ay bihi qowlkan iskhilkhilaafsan oo gaaladu ay nebiga magacyada badan ugu bixbixinayaan sababtiisa man ayaa xaqa looga iilayaa ufika la iilay oo xaqii laga leexiyeyba oo kor looga qoray shaqinimo qutila waa la lacnaday alkharaasuuna kuwa wax odoroso oo odorositaanka badan kharsigu marka waxaa weeyaan shay aadan hubin inaad iska qiyaasto waa odoros iyo qiyaas ayb waxyaabahan marka waaweynee de qeybiyaadka iyo caqaa-idka iyo odoros ma ku soco karaan marka waxaa laga hadlayaa qiyaamo iyo aakhira iyo marka laga hadlayo iyo diin iyo marka laga hadlayo odoros waxba laguma wadi karo waxaad adiga un wixii adiga kugu saabsan baad iska odorosi kartaa laakiin waxaan adiga kugu saabsanayn haddaad odorosto beenlow unbaad noqonaysaa ayb marka macnuhu qutila alkharaasuuna ay ilmurtaabuuna almukadibuuna laga wadaa ayb tacbiirka laakiin laga cabiray baa wuxuu yahay nimankan marba magac ku sheegaya nebiga wax cilmiya ma hayaane waxooda waa iska qiyaas iyo odoros qiyaasta iyo odoroskuna runta mar walbaa ma abbaari karaan wax qadci ah oo laysku haleyn karo cilmi laysku haleyn karo ma aha qutila waa la lacnaday ama haba la lacnado alkharaasuuna kuwa wax odorositaanka badan alladiina kuwaasoo alladiina kuwii hum iyaguba fii khamratin baadidii dhexdeedii muquurtay oo baadidii dhexdeedii tiimbaday saahuuna iyaga oo marka ilaahay xaqii iyo qur-aankii xaggiisa ka qaafil ah oo moog fii kamratin marka kamradu asalka luqatan waxaa weeyaan nahrun kamrun marka la yihaaha waa webi buuxa ayb kelmadanna mtali muhallatha waaye qeynkeeda saddex macnouna kala qaadana kamrun iyo qimrun iyo qumrun marka la yihaaha qumrun waa qofka doqonka oo aan mujarabka ahayn waayo aragga aan ahayn qimrun marka la yidhaahana waa uurgunudka iyo cuqdada kamrun marka la yidhaahdana waxa buuxa waa afka haya marka macnuhu wuxuu noqonayaa alladiina kuwii kharaasiinta oo alladiina kuwii hum iyaguba fii kamratin dhex muquurtay oo yacni quusay oo iyaga marka tiimbaday tiimbasho dhexdeeda ahaatay ahaadeen saahuuna oo xaqa ka qaafiliin ah haddana xaqii marka baadilkii baadidii ayay dhex tiimbadeen tiimbasho dhexdeeday ahaadeen saahuuna ay laahuuna iyaga oo markaa kaafiliinka ah oo moog can ilxaqi xaqi ayb yasaluuna yas'aluuna ayaana yowmu lqiyaama yas'aluuna waxay su-aalayaan oy weydiinayaan ayaana mataa goormaa ym yowmu ddiini yasaluuna waxay su-aalayaan ayaana ay mataa goorma ayaa yowmu ddiini is-abaalmarinta maalinteedu ay ahaanaysaa goorta yacni lays abaalmarinayo waa goormo ayay su-aalayaan yowma hum cala annaari yaqacu dalika is-abaalmarintaa waxay dhacaysaa yowma maalin bay dhacaysaa hum iyagu yuftanuuna la gubaayo cala annaari naarta korkeeda lagu gubaayo yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa duuquu dhadhamiya fitnatakum kii cadaabkii idin gubayay dhadhamiya haadaa kan alladii kii waayo kuntum aada ahaydeen tastacjiluuna bihi inaad degdegsanayseen marka labada aayadoodba fitnada hadda waxaa laga wadaa cadaabka cadaabkan weliba waa ixraaqa iyo gubitaanka weeyaan marka nacam oo waxaa la yidhaahdaa fatantu dahaba dahabka markaad dab dhex geliso oo aada rabto inaad kala soocdo ayaa waaa waxay yidhaahdaan carabtu fatantu dahaba dahabkii baan gubay waayo oon dabka dhex geliyey marka iyaga dabkii maadaama la dhex gelinayaa sidaa marka la leeyahay yowmadaasna waxaan ku tacallujinaynaa ay yaqacu ljazaau waayo iyagaa waxay yidhaahdeen yowmuddiin ayaa soo hormaray yowmuddiinna waa yowmu ljazaa marka yowma maalin ayuu dhacayaa is-abaalmarintu hum iyagu yuftanuuna la cadaabayo cala naari naarta korkeeda lagu gubayo yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa duuquu dhadhamiya fitnatakum cadaabkiinii idin gubayey balqaata oo dhadhamiya haadaa kan aladii kii waayo kuntum aada ahaydeen tastacjiluuna bihi inaad ku degdegsanayseen ina almuttaqiina fii janaatin wacuyuun kuwan haddii marka la cadaabay muttaqiin maxay helayaan ina almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsaday oo rabbi ka dhowrsaday fii jannaatin jannooyin dhexdooda ayay ahaanayaan wacuyuunin iyo ilo aakhidiina xaaleeyihiin kuwii qaadanayo maa aataahum maa ay ladii kii ayay qaadanayaan aataahum uu siiyey rabbuhum rabbigood uu siiyey ayay qaadanayaan oo nicmadii jannada ah innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qabla daalika kaagaas ka hor muxsi oo yacnii waxaan ay qaateen oo nicamkan ka hor waxay ahaayeen muxsiniina kuwa ixsaan la yimaado oo ilaahay adeeco daacadii baa marka anwaacdeedii la sheegayaa marka kaanuu waxay ahaayeen iyagu qaliilan mid ay aada u yar tahay maa yahjacuuna hujuucuhum hurdadoodu miday aada u yar tahay bay ahaayeen min alleyli ay hurdaan habeenkii wabilasxaari aroorta horena hum iyagu yastakfiruuna ilaahay bay dembi dhaaf weydiisanayaan wa fii amwaalihim maalyaalkooda dhexdeedana xaqun ayaa ahaaday xaq lisaa-ili midka wax su-aalayo ugu sugan xaqa oo lisaa-ili ugu sugan kan wax su-aalayo iyo walmaxruumi midka su-aasha laga hoojiyey oo isaga aan waxba baryeynin laakiin dhibaato qabo ayb aayadahan marka biliimaa-i walishaarati waxay ku tusaayaan asbaabta jannada lagu galo inay tahay taqwada waayo ina almuttaqiina tilmaan kale lama sheegin hadhow inta dambe tilmaantii taqwadii unbaa layska fas ayaa la fasiray un idan marka dadka waxaa jannada geliyo oo sababta u noqdo waa taqwada alle taqwaduna waxay isugu imaanaysaa imtithaalu lawaamir waijtinaabu nnawaahi wixii alla uu amray oo dhan in lala imaado wuxuu reebayna laga fogaado ina almuttaqiina kuwii ilaahay ka cabsaday oo ka dhowrsaday fii jannaatin jannooyin dhexdooda ayay ahaanayaan iyo wa cuyuunin ilo aakhidiina icraab ahaan marka ama tarkiib ahaan in la xaaleeyo waa bannaan tahay xagee laga xaaleynayaa marka xaaladan caamilkeedu muxuu noqonayaa marka ayb caamilkaasi waxaa fiican in lagu qadaro fii jannaatinta jaar iyo majruurkaas shayga uu ku tacalluqayo ficilka ah ayaa xaaladan caamil u noqonaysa marka aakhidiinadan macnahana marka wuxuu noqonayaa ina almuttaqiina kuwii ilaahay ka cabsaday yastaqiruuna waxay ku sugnaanayaan fii jannaatin ay ku sugnaanayaan beerayaalo iyo wacuyuunin ilo aakhidiina iyagoo qaadanaya markaas maxaa la yihiin kuwa qaadanayo halkaa marka yastaqiruunadaas yacni in caamil looga dhigo xaalada caamilkeeda xagga la geeyo nacam waxaa kaloo la yidhi ayb macnahaasaana ugu ugu roon nacam ayb ama in aakhidiinada caamiliina maa aataahum rabbuhum layskaga macneeyo nacam laakiin macnahana aada uga dhow ayb ibnu jariir marka maa aataahum taasaa laba tafsiir ay ku jirtaa ma'huura tafsiir waa midkaan marnay hadda oo ah maa aataahum rabbuhum wixii jannada lagu siiyey bay qaadanayaan tafsiirka labaadna waxa uu leeyahay adduunyada waayaba waxa laga waramayo aakhidiina xaal ay yihiin kuwa qaadanayo maa ay ladii kii aataahum rabbuhum rabbigood uu siiyey oo wixii faraa-id ee la siiyey kitaabkii la siiyey awaamirtii ku jirtay bay qaadanayaan ayb inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qabla dalika tafsiirkan dambe marka wuxuu leeyahay qabla an yufrada calayhim lfaraa-id inta aan faraa-isha lagu farad yeelin muxsiniinayba ahaayeen kuwa mu'miniino iimaan leh ayay ahaayeen iyagoo iimaan leh ayaa hadba wax lagu farad yeelayay waana qaadanayeen faradkaas labada tafsiir baa marka meeshaa ku jirta kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuunana waa tarkiibyo badan tahay kan ugu sahlanna waxaa weeyaan kaanuu qaliilan waawda in laga dhiga ismu kaana qaliilanna khabarkii ay noqoto maa yahjacuuna maada ku jirta masderiya laga dhigo masderka la dhalaaliyana qaliilanta in lagu camal siiyo waayo qaliilan waa sifa mushabaha sifa mushabahana ficil oo markaa yacni laasim ah ayay ku camal ayay ku camal ahayd marka waxay noqonaya kaanuu qaliilan hujuucuhum min alleyli kaanuu waxay ahaayeen qaliilan mid uu aada u yaryahay maa yahjacuuna hujuucuhum hurdadoodu miday aada u yar tahay bay ahayd min alleyli ay hurdaan habeenkii yani habeenkii hurdada ay hurdaan waa yarayd inta badan cibaaday u taagnaayeen waa kan ugu fudud marka la fiiriyo ama in la yiraahdo kaanuuda khabarkeeda maa yahjacuunada dambe yahjacuunada in laga dhigo maadana zaa-ida laga dhigo qaliilanna marka sifo mawsuuf loo soo qadarayo tarkiibku marka wuxuu noqonayaa kaanuu waxay ahaaye waxay ahaadeen yahjacu maa yahjacuuna inay hurdayaan hujuucan hurditaan hurditaanka oo qaliilan aada u yar mina leyli ay hurdaan markaa qaliilantii sifaan ka dhignay waxbaan soo qadarnay xoogaa taqdiirkuna waa laga fiican yahay iyadoon waxba la qadarin haddii la wadi karo insaa lagu wadaa fiican ta kale maadaan in zaa-ida laga dhigo xagga icraabta waxaa ka fiican in la camal siiyo haddii la camal siin karo maaha in zaa-ida laga dhiga lafteeda marka maada masdariyaan ka dhigaynaa icraabyo kalena waa jiraan hadda yacni inaan ku dheeraana unbaan diidahna kaanuu waxay ahaadeen qaliilan wax aada u yar iyou ahaa maa yahjacuuna hujuucuhum jiifsigoodu miduu aada u yaryahay buu ahaa min alleyli ay jiiftaan wabil asxaari aroorta horena aroortiina hum iyagu yastakfiruuna kuwa ilaahay dembi dhaaf weydiisto yay ahaayeen wafii amwaalihim maaliyaalkooda dhexdiisana xaqun ayaa ahaaday xaq lisaa-ili xaqaasoo lisaa-ili ugu sugan midka wax baryaya oo wax weydiisanaya iyo walmaxruumi midka laga hoojiyey su-aasha oo aan waxba su-aalanaynin baahina qabo xaqaasi markaad wuxuu noqon karaa zakadii wuxuu noqon karaa xuquuqda markaa mararka qaar iyadana waajibayso wafi lardi aayaatu lilmuuqiniina wafii anfusikum afalaa tubsiruun wafi l ardi dhulkii dhexdiisa aayaatun ayaa ahaaday aayado ilaahay calaamaad lagu garta rabbi subxaanahu watacaala waxdaaniyadiisa aayaadka oo lilmuuqiniina kuwa wax yaqiininaya u sugnaaday kuwaasaa wax ku dheefsanaya wafii anfusikum nafafyaalkiina dhexdeedana aayaatun baa iyadana ku sugan calaamaad waxdaaniyada alla aada ugu garan kartaan afalaa tubsiruuna miyaydan arkaynin wafi samaai samadiina risqukum ayaa ahaaday risqigiinii ayaa samada dhexdeeda ahaaday dhibicda roobka iyo wamaa waxa tuucaduuna la idin yaboohayo jannadii ah jannadiina koray ku taallaa marka wamaa tuucaduuna maadaama jannadaa la yaboohaa naarta iyada waa l waa lagu waa goodi waa las waa layskugu goodiyaa iyada wacdi haddii la sheegay marka waa wax fiican jannadii marka koray jirtaa ama wamaa tuucaduuna waxaa la idin yaboohayo min alkhayri washari koray idinkaga imaanayaan ayb fawa rabi samaai samada rabbigeedan ku dhaa dhaartaye waalardi dhulka rabbigiisaan ku dhaaranayaa inahu qur-aanku la xaqun weeyaan mid xaq ah oo dhab ah xaqan xaqnimo dhab ah xaqaas oo mithla maa kii oo kale ah anakum idinku tandiquuna aada dhawaaqaysaan yacni mithla nudqikum dhawaaqiinaan sida aa u hubtaan oo aada dhawaaqaysaan oo kale ayaa qur-aankuna xaq u yahay ama bachigu xaq u yahay ayb dhulka marka aayaadkiisa iyo cibarka ku sugan marar badanaan qur-aanka meelo badan kusoo marnay wa fi l ardi dhulkii dhexdiisii aayaatun calaamaad ayaa ahaaday daalaatun calaa waxdaaniyat illaahi tusayo aayaadka oo lilmuuqiniina kuwa wax yaqiininaya u sugnaaday oo iyaga ka faa-iideysanayo wa fii anfusikum nafihiina dhexdeedana aayaatun baa ah afalaa tubsiruuna miyaydnan arkaynin de naftii qofka markuu isfiiriyo qaabka lafihiisa u yaalaan oo xididadiisa iyo seedihiisa iyo murqahan dhaqdhaqaaqa iyo xukumaayo oo midna marka uu soo laabmo midka kale uu fidsamaayo oo u shaqaynayo siyaal kala duwan oo gacantan oo kale qofka markuu saa u taago muruqna waa fidsamayaa midna waa laabmayaa oo markaa yacni labadaas yacni ficil ayaa dhaqdhaqaaqi iyo waxaa marka aada ilaahay ugu fududeeyey subxaanahu watacaala ee haddana qofku jirkiisa qeyb waxaa weeyaan qashinsaar iyo waxbaa qashinkiisii iyay munaasab u yihiin inay saaraan oo waddo fudud baa ilaahay marka u jeexay oo uu qaabab siyaabo kala duwan qashinkii uga baxaayo qaar kale neefsashadii iyo qofkii sida uu markaa uu u neefsanayay wax fara badan oo qofku hadduu ku tadaburo uu aada ula yaabayo ilaahay waxdaaniyadiisa uu ku garan karaa ku sugan nafa wa fi samaai samadii dhexdeedana risqukum ayaa ahaaday risqigiina ahaaday risqigaana roobkaa lagu macneeyaa wamaa tuucaduuna iyo waxa la idin yaboohayo ayaa samada dhexdeeda ahaaday jannada haddii laga wadana waa jannadii koray jirtaa khayr iyo shar haddii laga wadana halkaa ayaa laga soo xukumaa fawa rabi samaai baan ku dhaartay walardi cir iyo dhul rabbigii ayaan ku dhaartay allah saa isku dhaaranayo inahu qur-aanku ama bachigu ama risaalada la xaqun mid dhab ah waay mithla maa anakum xarafkan marka mithluna waa la akriyay mithlu maa anakum tandiquun mithla maa anakum tandiquunna waa la akriyay mithlu marka la akriyay waa sahlan tahay la xaqun ayaa laga sifeynaya inahu isagu laxaqun waayo waa mid xaq ah mithlu maa xaqaas oo mithlu maa anakum haddii la yihaha mithla sida hadda xafs can caasim uu akrinayo waaye xoogaa waxay u baahan tahay tawjiih mithladaasi marka in la yiraahdo mithla maa maadaama mithla la idaafeeyey oo is yacni shay aan mutamakin ahayn oo aan isimnimada tamakunin waa maade oo xaraf shabaho loo idaafeeyey mithladii marka waxay iyaduna iska noqonaysaa mabni sida kaas oo kale fatxadan marka mithla ku taallo waa fatxatu binaa xagga maxalkana maxay ka noqoneen markaasi fii maxalli rafcin waa sifo laxaquntay sifo ka tahay inahu qur-aanku laxaqun weeyaan mid dhab ah xaqaas oo mithla maa la mid ah anakum tandiquuna ay mithla nudqikum kaa xaqaas oo mithla nudqikum dhawaaqiina iyo la mid ah marka mithla maa markaan leenahay fatxadu waa fatxatu binaa icraab ma aha fatxa icraab marka waxaan leenahay mithladaasi maxalkeedu wuxuu noqonayaa fii maxalli rafcin nactun lixaqun taasaa nacti ay u tahay saas waa si si kalena waxaa weeyaan in la yidhaha mithlada waaba la xaaleynaa xaquntaana laga xaaleynaa hal ishkaalu naxwi abaa imaanaya markaasoo saaxibulxaal nakira ma ahaan jirin saaxibulxaalka wuxuu ahaan jiray macrifa hadda laxaqun waa nakira seen uga xaaleynaynaa wax nakira marka ma laysku waafaqsanaa laleeyahay marka arrintaas carab ama nuxaad iskuma waafaqsana qolooyinka marka waa bannaan tahay dhahayo kanoo kale waaba daliisha saasay ayagu ku wadaan ayb si kalena waxaa weeyaan in la yidhaahdo mithla maadan in sifa laga dhigo mawsuuf loo soo qadaro oo la yidhaha inahu qur-aanku la xaqun waaye mid dhab ah waaye la xaqun weeyaan xaqan dhabnimo dhab u ah xaqan taas dambe lasoo qadaraa mihlada marka laga sifeyna ayb intaa marka la gartay haddana aayadan tarkiibkeedu waa dhib badan yihi nacam saddexdaas wej oo icraabta ugu ugu ugu la maraa in fatxada laga dhigo fatxatu binaa maya in la yidhaahdo waa mansuub laakiin waxaa sifo uu u yahay masder oo muqadar ah laxaqun xaqan ayuu sifo u yahay la dhaho ama in la yidhaahdo mithla maa anakum tandiquun waaba xaalo xaquntaa laga xaaleeyey oo xaaladuna nakirada qasab ma aha saaxibulxaalku inuu nakiran waxaan ujeedaa macrifo inuu noqdaa qasab ma aha oo isagoo nakiro ah waxbaa laga xaaleyn karaa amaba in la yidhaahdo xaqun ay huwa ah u qarsoon huwadaasaa laga xaaleynaadusyaalkaas ilaa afartaas ayay meeshaan u maraan arrin kalena wuxuu yahay mithla maa anakum tandiquun maadaan maxay noqonay marka maadaani waxaa loo badan yahay inay zaa-ido tahay xagga icraabta haddaan maadii zaa-ido ka dhigno anakum tandiquuna jumladan marka annada iyo isimkeeda iyo khabarkeedaas ayaa masder laga dhalaalinaya ile annadu xarfu masder waa tahay iyadabe masderkaa laga dhalaalinaya fii maxali jarin mudaaf ilayhi marka muxuu noqonayaa ay mithla nudqikum inahu qur-aanku la xaqun weeyaan mid xaq ah oo dhab ah waaye xaqaas oo mithla maa mithla maa anakum tandiquuna mithla nudqikum dhawaaqiina oo kale ah sida aada idinku markaad hadlaysaan hadalkiina aa u hubtaan sidaasoo kale ah qiyaamaha ama risaalada nebiga ama qur-aanku xaqnimadiisu markaa yacnii uu u hubban yahay markaile qofku hadalka inuu hadlay in kale waa hubaa waa ogyahay marka idinka dhawaaqiina iyo hadalkiina oo kale saad u hubtaan xaqiiqdiisu saas oo kale waayaa laleeyahy iyagaa wax lagu barayaa marka icraabtaas marka tirada badan dadka qaarkood marka ha ka raal la ahaadaan daan xoogaa ku yar dheeraana sababtoo ah darsigu qolo walba inay la socotaan rabnaan dad arday oo naxwada dhigtaa jiro ay u noqonayso tadbiiq naxwaduna de qofka waxay ku xambaaraya inuu wax barto isaga laftiisa kii hadda aan aqooninna de inuu naxwadii barta iyo ayaa laga yaabaa inay ku keento qofkii kalena ha iska dulqaato insha allah wax yar u hay inta aan ka hadlayna naxwada ayb hal ataaka xadiidu dayfi ibraahiima almukramiin hal ataaka makuu yimid waaba kuu yimide nebi moxamedow xadiidu dayfi ibraahiima ibraahim martidiisii sheekadoodii makuu timid martidii day almukramiina la maamuusay oo la karaameeyey id waqti la karaameeyey mukramiina ku tacaluji id waqti dakhaluu ay galeen calayhi calaa ibraahiima ibraahim korkiisa ay u galeen faqaaluu waxay yidhaahdeen salaaman nusalimuka waan ku salaamaynaa salaaman salaam qaala waxa uu yidhi calaykum idinka korkiina salaamun ha ahaato nabadgelyo allah idin yeelo qowmun antum idinku qowmun qole ayaa tihiin qolada oo munkaruuna la inkiraayo oon la garanaynin waayo dad uusan aqoonin oo haddana salaamayo dhulkaa uu joogayna da salaan iyo lagama aqoonin marka dadkan uusan garanaynin haddana salaantii yaqaano maxay yihiin marka waa waa isukay sheega oo kaley ka dhigan tahay faraaqa waa leexday oo iyagii xaggoodii buu ka leexday oo waa dusay ilaa ahlihi ehelkiisa xaggooda yacni ayuu xaggooda ayuu u baxay oo u leexday fa jaa-a wuxuu la yimid bicijlin dibi dibiga oo samiinin aada u cayilan faqaraba waa dhoweeyey hu dibigii buu dhoweeyey ilayhim iyaga xaggooda ayuu u dhoweeyey famtanacuu minhu marka aqadanan waa ka waa ka joogsadeen marka maynan cunin qaala wuxuu yidhi markaa isaguna alaa ta'kuluuna miyaydnan cunaynin marka alaa ta'kuluunadan waxaa ka horeeyo ayagii baan cunin marka martisoorka waxaa la yidhaha nabiyullaahi ibraahim aadaabta iyo habka martida loo sooro iyo isagaa jideeyey aadna markaa yacni si fiican ayuu martidan u sooray rasuulkiina sala allahu calayh waali wasalam waa sii adkeeyey oo wuxuu yihi man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri falyukrim dayfah waana waxyaabaha maxaasinta islaamka ay ka mid tahay qofka martida inuu xaq leeyahay oo weliba saddex maalmood xaqiisu uu yahay maalinta ugu horeysa iyo habeenka ugu horeysa meel fiican iyo maamuus gaar uu leeyahay labada kalena xaq iska caadi ah waaye wixii saddexda ka dambeeyana isaga laftiisa waxaa la yidhi ama la amray inuunan iska fadhinin si uunan u dambaajinin walaalkiis ayb marka islaamku maxaasin badan buu leeyahay dabcan tan marka maxaasintaa bay ka mid tahay umamka kalena aada uma yaqaanaan banaan ayb qisadana marka suuratu huod iyo ayaan kusoo marnay ma ku daahdaahayna marka faqaraba wuu soo dhaweeyey hu dibigii ayuu dhaweeyey ilayhim iyaga xaggoodii buu u dhaweeyey famtanacuu minhu waa ka joogsadeen qaala wuxuu yidhi alaa ta'kuluuna miyaydnan cunaynin marka martida marka wax loo keeno waxaa la yidhaha waxaa qisada laga faa-iideysanayaa in iyagoon ogeyn cuntada loo soo diyaariyo oo yacni markay imaadaanba maxaa la idiin kariyaa iyo inaan la dhihin waayo waa xishoona qofka martida waa in markaa nabiyullaahi ibraahim saa darteed waa dusay iyagoon ogeyn buu aayar uga leexday gurigiibuu galay dibigiibu marka ayuu qalay dibi marka yacni cayilan oo markaa yacni aada u hilib badan ayuu meeshaa marka kusoo diyaariyey waa usoo dhaweeyey marka cuntadii unbay ka war heleen markuu usoo dhaweeyey haddana mar haddii cuntadii la diyaariyey laysku kalifay lasoo dhaweeyey martiga isagaa cunayo dabcan isagiina waa soo ag fariistay markay arkeen marka inay ka gacan laabanayaan oo ynan cunaynin ayaa marka cabsi gashay oo waxa uu yidhi alaa ta'kuluuna miyaydnan cunaynin markaan usluubkanna waa cardi bandhig ah ku jiro miyaydnan cunaynin fa awjasa wuxuu u qariyey minhum iyaga xaggooda khiifatan cabsi ayuu qalbigii ugu qariyey qalbigoodii qalbigiisiibuu marka cabsi ugu qariyayo mana dareensiinin xoogaa marka cabsibuu dareemayo fa awjasa wuxuu dareemay minhum iyaga xaggooda uu ka dareemay khiifatan cabsi qaaluu waxay yidhaahdeen iyaga marka say ku fahmeen waaba laga qariyay cabsidaasi culimada qaar waxay leeyiin waxyi bay ku garteen waa loo sheegay inuu cabsi ay gashay qaaluu waxay yidhaahdeen laa takaf ha cabsanin wabasharuu way bishaareeyeenhu isagii bay ugu bishaareeyeen bighulaamin bay ugu bishaareeyeen wiil wiilka oo caliimin aada u cilmi badan oo u ogaal badan waa isxaaq suuratu saafaadna muxuu ahaa bighulaamin xaliim dulqaad badan nabiyullaahi ismaaciil u ahaa fa aqbala markaa walidaalika dabiixu inuu ahaa ismaaciil waa muuqataa marka nacam kan la gowracayay ee gowricii ilaahay ka furtay ismaaciil buu ahaa waayo suuratu saafaad xaliimaa lagu sheega ghulaamka suuratu daariyaadna caliim ayaa la yihi waa wiilkii kale waay marka waa isxaaq ayb wabasharuuhu waxay ugu bishaareeyeen bighulaamin wiil wiilka oo caliimin cilmi badan fa aqbalat wayway soo jeesatay imra'atuhu ibraahim xaaskiisii ayaa soo jeesatay fii saratin fii sayxatin qaylo dhexdeed xaal ay ku sugan tahay xaalad qaylo iyadoo ku sugan fasakat way dharbaaxday wajhahaa wejigeedii bay dharbaaxday wa qaalat waxay tihi cajuuzun ana anigu cajuuzun baan ahay mid duqowday caqiimun oo madhalays ah ayaan ahay oo aan hadda ka horna dhalin haddana boqol sano qof gaarayaan ahay marka laba siba markii horena ma dhalinba markii dambana waxay leedahay waxaa igu yacni da-deydii baaba boqol gaartayba naaguhuna da intaa inay ku dhalaan wax oo qudrada allaad wax ku weyn ma leh waaba arkaynaaba hadda laakiin sida caadada ayay iyadu wax ku xisaabaysaa ee shaki kuma jira hadda ayb iqbaalkan oo fa aqbalat imra'atuhu la leeyahayna macnaha waa soo baxday oo waa soo socotay iyo ma ahana iqbaal qalbi ah waa wixii ay haysay ayay kasoo jeesatay wixii ay haysatay hawshii ay ku jirtay bay kasoo jeesatay hadda waa soo orday waa soo socotay midna ma aha fii saratin qaylo xaal ay ku sugan tahay dhexdeeda fasakat way dharbaaxday wajhaa wejigeedii bay dharbaaxday caadada marka daaweenku markay wax cajiib le arkaan ama ay la yaabaan inay wejiga iska dharbaaxaan wa qaalat waxay tihi cajuuzun ana anigu cajuuzun baan ahay wen aada waa yeel u noqotay oo duqduq ah duqowday caqiimun oo aan dhalaynin ayaan ahay ayb qaaluu labadaba marka waa cillo oo marka ay leedahay waa la yaaban tahay marka see wiil ilmo marka aan ku dhalaya qaaluu waxay yidhaahdeen malaa-igtii kadaliki sidaadaas oo kaleed ma qashay ayaa qaala rabuki rabbigaa uu yidhi sidaabaa rabbigaa yidhi oo xukumay innahu alle huwa isagu alxakiimu weeyaan mid xikmad badan oo inuu islaam boqol gaartay ilmo kasoo saaro xikmadda ku jirta isagaa yaqaan alcaliimu mid ogaal badan waayo oo isaga markaa yacnii waxa meesha uu dhigayo og oo yaqaano qaala famaa khatbukum ayuha lmursaluun qaala wuxuu yihi nabiyullaahi ibraahim famaa bishaaradii ka gadaale famaa khatbukum shanigiinu muxuu yahay ayuha almursaluuna rusushaanay kuwan rususha lasoo dirayow waaba la idinsoo diraye shanigiinu waa maxay qaaluu waxay yidhaahdeen inaa anaga ursilnaa waa nala diray ilaa qowmin qolo intii ka ahaa naloo diray qolada oo mujrimiina dembaabeen linursila inaan si aan u dirno calayhim iyaga korkooda aan ugu dirno xijaaratan dhagax dhagaxda oo min diinin dhoob la dubay ka ahaadeen dhagaxda oo musawamatan la calaameeyey cinda rabbika rabbigaa agtiisa laga calaameeyey lilmusrifiina kuwa xadgudbayna loo calaameeyey marka cinda rabbika iyo lilmusrifiina musawamatan aan ku tacalujinayfa akhrajnaa waan bixinay man ayaan ka bixinay kaana ahaaday huwa isaguba fiihaa qaryadaa dhexdeeda ku sugnaa min almu'miniina mu'miniinta xaal uu ka mid yahayna kaas wixii mu'miniinta ka mid oo qaryadaa ku sugnaa waan ka saarnay famaa wajadnaa ma helin fiihaa qaryadaa dhexdeeda hayra beytin guri waxaan ahayn qoys waxaan ahayn ma aanaan helin oo min almuslimiina kuwa hoggaansamay ah hal guri oo muslimiina unbaan ka helnay bes waa nabiyullaahi luud iyo gabdhihiisii labadiisii gabdhood iyo weeyaan ayb meeshaas marka waxay ka qaataan iimaanka iyo islaamku isku macno inay leeyihiin ayb marka hayra beytin hayra ahli beytin hal qoys maahane wax kale kama aanaan helin min almuslimiina waa luud iyo labadiisii gabdhood u ah iimaanka iyo islaamkiina waa laysku sifeeyey hadda waa in aayadahan marka waxaa soo daliishado bukhaari iyo maxamed ibnu nasr ilmarwasi iyo oo dhahayaan aliimaanu walislaamu sawa waa isku mid marar kalena marar horena waan ka hadalnay wa taraknaa waxaanu uga tagnay fiihaa qaryadaa dhexdeeda waxaanu kaga tagnay aayatan aayad ayaan uga tagnay iyo wax lagu cibro qaato cibro iyo cido ayaan uga tagnay aayadda oo liladiina kuwii ugu yacni usugnaanayso ama liladiina kuwii ayaanu ugaga tagnay qaryadaa dhexdeeda cibro ayaanu kaga tagnay liladiina kuwii yakhaafuuna ka cabsanayeen alcadaaba cadaabkii alaliima almu'lima waxanuujinaya kuwii cadaabka waxanuujinaya kuwa ka baqayo ayaanu ugaga tagnay qaryadaasi cido iyo aayad baanu uga dhignay kuwaas wa taraknaa waxaanu uga tagnay fiihaa qaryadaa dhexdeeda aayatan cibro ayaanu uga tagnay liladiina kuwii usugnaatay aayadda ama cibrada oo liladiina kuwii usugnaatay yakhaafuuna alcadaaba alaliima ama kaba fiicanba in la yiraahdo aayad waxaanu ugaga yeelnay kuwaas ilaa cadaabkaa ka cabsanayo ayb wa taraknaa waxaanu kaga tagnay fiihaa qaryadaa dhexdeeda aayatan aayad baanu uga tagnay liladiina kuwii baanu ugaga tagnay oon aayad uga dhignay yakhaafuuna ka cabsanayeen alcadaaba cadaabkii alaliima waxanuujinayay wa fii muusaa id arsalnaahu ilaa fircawna bisulطaanin mubiin wa taraknaa fii muusaa fii haadiyaa lagu cadfaa wa fii muusaa muuse dhexdiisana waxaanu kaga tagnay shanigiisa aayad iyo cibro wax lagu cibro qaato ayaan muuse dhexdiisa ugaga tagnay oo dadka cadaabka ka cabsanaya ay kuwaana qaataan id waqti ayaan ugaga tagnay arsalnaa aan dirnay hu nabiyullaahi muusa ilaa fircawna fircawn intii ka aanu u dirnay bisuldaanin xujo aanu ula dirnay xujada oo mubiinin cad fatawallaa waa jeestay fircawn biruknihi bisababi ruknihi arkaantiisii iyo jeyshkiisa dartiis ayuu ku jeestay fircawn xaqiibuu ka jeestay isagoo ciidanka isku hadleynayo marka biruknihi waxay ka dhigan tahay ba-da sababiya waay ama ba-da in laga dhiga tacadiya in laga dhigo oo la yidhaha fatawallaa fircawn wuxuu la jeestay biruknihi buu la jeestay ciidankiibuu la jeestay oo xaqii buuba ka jeediyey iyagii xataa wa qaala wuxuuna yidhi huwa muuse saaxirun weeyaan mid wax sixro ow amase majnuunun ku waalan waay fa akhadnaa waan qabanay hu fircawn ayaan qabanay iyo wa junuudahu ciidankiisii fanabadnaa waan tuurnay hum iyagii filyami baddii dhexdeedaan ku tuurnay walxaal huwa isaga oo muliimun mid la dagaalay ah oo yacnii la eedeeyey isagoo eedeysan macnaha muliimun ku eedeysan ah wa fii caadin wa taraknaa waxaanu ugaga tagnay fii caadin caad dhexdeedana qolyaha caad reer caad dhexdooda waxaan kaga tagnay aayatan baan kaga tagnay id waqti ayaan kaga tagnay arsalnaa aan dirnay calayhim iyaga korkooda alriixa dabayshii aanu usoo kusoo dirnay dabayshii alcaqiima aan khayrka lahaynoo aan dhalayninoo wax yacni khayr aan wadanin dabayl aan wax khayra wadanin yaanu markaa yacni kusoo dirnay maa tadaru ma ka tegaynin dabayshaasi min shay-in ay shay-an waxba kama tegayninoo ma dhaafaynin shayga oo atad ay timaado calayhi korkiisa ay ku timaado ilaa jacalathu xaal ay yeelaysay karamiimi shay baaliyoobay oo kale ayay ka yeelaysay ayb ilaa haddiiba ay ka tagto waxay ka tegaysay jacalathu xaal ay tahay mid ka dhigaysa shaygaasi karamiimi wax baaliyoobay oo baaba-ay tudamiru kula shayin biamri rabbiha fa asbaxuu laa yuraa ilaa masaakinuhum ayaan kusoo marnay yani dabeyshaasi shay ay kor timaado ma jirin ilaa waxay ka dhigaysay wax baaba-ay de caam maksuusa inuu yahay iyona waa soo kasoo hadalnay kula shay yacnii maa tadaru min shay intaan cumuumka ku jiro de samaawaadka iyo dhulka iyo waa laga reebaa dabcan ayb ama yacni takhsiis caqli ah ha noqdo ama takhsiis nas ah ha noqdo oo tudamiru kula shayin biamri rabbiha wixii ilaahay amray o dhan inay halaagtay oo caamka la daayay markaas wa fii thamuuda wa arsalnaa waan dirnay fii thamuuda yani waxaan ujeedaa wafii thamuuda wa taraknaa waxaanu kaga tagnay fii thamuuda reer thamuud dhexdooda aayatan baan iyaguna kaga tagnay oo dadka dambe oo cadaabka ka cabsanaya ay kuwaana qaataan id waqti qiila lahum loo yiri iyaga tamatacuu raaxaysta xataa xiinin waqti intii ka ah ilaa waqti raaxaysta facatow way xadgudbeen can amri rabbihim rabbigood amarkiisii xaggiisii ayay ku ayay ka qooqeen oy ka xadgudbeen ayb way ku madax taageen waa ka santaageen ay istakbaruu baa la dimni siinaa facatow way santaageen can amri rabbihim rabbigood amarkiisii ayay ka santaageen faakadathum waxaa qabatay alsaaciqatu qayladii walxaal bay qabatay qayladu hum iyaguna yanduruuna ay fiirinayaan iyagoo u jeedo ayay hal mar dam dheheen oy baaba-een ta lagu qayliyey iyagoo arkaayo degmadii iyo iyo nafsadii iyo xoolihii iyo wixii dhammaa oo isla damaariyeen kulligood ayb fama stataacuu ma aynan awoodin min qiyaamin ay qiyaaman istaag ma aynan awoodin inay istaagaan wamaa kaanuu ma aynan ahayn muntasiriina kuwa gargaarsadana ma ahayn waana gargaarsan waayeen xataa kicitaan waa awoodi waayeen wa qowma nuuxin min qablu xarafkan abuu camar wuxuu aqriyay waqowmi nuuxin waqowmi nuuxin marka la aqriyo icraabtu waa la fahmi karaayo wataraknaa fii haaday ku cadfan tahay wafii qowmi nuuxinna aayatanaan uga tagnay waay markaas waa sahlan tahay wa qowma nuuxin marka la yidhaahdana waxaa lagu cadfayaa faahadathum saaciqatu yani faakadathum asaaciqatu fa akhadathum waxaa qabatay alsaaciqatu qayladii ayaa qabatay wa qowma nuuxin faakhadat qowma nuuxin qowmu nuuxna waxaa qaba waxaa qabtay halaagii faakhadahum lhalaaku faakhada qowma nuuxin ilhalaaku qowmu nuux halaagii baa qabtay marka faakhadathm saaciqatu baa lagu cadfayaa meeshaan wa qowma nuuxinta humtaas ayaa wa qowma nuuxinna lagu cadfaa inkastoo cadaabkoodu kala duwanaayo qowmu nuuxna biyaha kor iyo hoos looga keenay kuwan reer hamuudna waa lagu qayliyey laakiin shayga mushtaraga waa maxay oo labadoodaba ka dhexeeya waa halaaga halkaasuu cadafku ka socdaa marka nacam ayb fanabadnaahum lafteeda waa lwaa laga waa lagu cadfi karaa nacam ayb oo nabdigii iyo akhdigan oo qaylada ay qabatay iyo kulligood halaag unbaa ka dhexeeya balaaqaduna istikhdaamaa la yidhaha taasoo kale istikhdaam istikhdaamku waxay tahay ereyga marna in si loo isticmaalo mar kalena si kale in loo isticmaalo hadda marka halkaasna saaciqo cadaabkeedaa loo isticmaalay markaana cadaab kalaa loo isticmaala si kalaa loo isticmaalaya marka istikhdaam baa ku jira balaaqi ah oo cilmigan muxasinaadka ku jira badiica ayb waqowma nuuxin faakhada waxaa qabtay qowma nuuxin nuux qowmkiisiina alhalaaku baa qabtay ama faakhadat waxaa qabtay qowma nuuxin asaaciqatu baa qabatay qayladii qaylada haddana marka iyaga qaylo nooca cadaabka laga hadli maayo halaaga unbaa loo jeedaa markaa min qablu min qabli haa-ulaa-i kuwii lasoo sheegay ka hor ilaa iyagaa ka horreeyey qowma nuuxa waxaan dhan ka horreeyeen inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowman qolo qolada oo faasiqiina daacada rabbi ka baxay wasamaa banaynaaha biaydin wainaa lamuusicuun wa banaynaa waan dhisnay asamaaa samadii baan dhisnay banaynaahaa waan dhisnay biaydin biquwatin xoog ayaanu ku dhisnay wainaa anaguna lamuusicuuna kuwii u waasaca ayaan nahay arrintaas ama wainaa anagu lamuusicuuna kuwii waasicinayaan nahay wa farashnaa waan gogolnay alarda dhulkiina farashnaahaa waan gogolnay fa nicma waxaa nicmo lahaaday almaahiduuna kuwa wax goglay almaqsuusu bilmadxi naxnu annaga waayuu leeyahay ilaahay kuwa ammaanta la gaarka meeshan marka wasamaaa banaynahaa biaydin xarafkan waa masder waa masdaru aada iyo iidu aydan waay ee jamcu yadin oo la jamcinaayo ma aha jamcu yadin ma aha yad marka la jamciyo aydin lagu jamciyo ma ahan ee waa masdaru aada iyo iidu aydan waa sida ilaahay uu yidhi waa wadkur cabdanaa daawuuda thal aydi thal aydi marka gacmaha u saaxiibka ah lagama wado waayo qof inuu gacan qabo waa la iska fahmaa nabiyullaahi daawuud in la yidhaha thal aydi gacan u saaxiiba maahane dalquwati baa loo jeedaa waana masder gacan maba ahanba sideedaba walidalika marka aayadani laysat fi aayaati sifaat min aayaati sifaat maba ka mid ahba dadka qaar baa marka meeshaan aada ugu wareeray qaarkoodna iyagoo wax garan karo ayay kas dadka u wareeriyaan oo waxay yidhaahdaan ibnu cabaas aayadan biaydin ay biquwatino ibnu cabaasaa ku fasiray meel kastoo yad ku timaada waa la ta-wiilinaa ee tan maa yad la jamciyey ahay waa masdaru aada iyo iidu aydan waana meeshuu ibnu khuseyme yiri qofka aan kala saari karin masdarka aada iyo iyad jamaceedu aydin ah qofkaan kala saari karin munaadara maba astaahilo inuu diin ka hadlo ee wuxuu yidhi marka falyalzam ilalkataatiibi dugsiga qur-aanka ha aado alif iyo baa iyo ha bartan inuu marka diin ka hadla ma ahan saasuu ibnu khuseyme hadal noocaas oo kale ayuu leeyahay marka waa qofkii hadda ku simbiririxdayna d waa qof ku simbiririxday kii u qasdayo inuu dadka wareeriyana de waa isaga un dhibkiisa isagoo haystaa xaqu mar walba waa iska bayaansan yahay isagayb meeshaa marka macnahaas marka aaday iidu aydan waa jalaaleynku laftiisana waa sheegayaa wax hadda khilaaf ku jirana maba ahan banaan wainaa anagu lamuusicuuna laba macnaa ku jiro kuwo u waasacaan nahay oo waxaa samayn karo lamuusicuuna kuwo waasicinayaan nahay oo samadaa iyo annagaa waasicinayna wa farashna alarda dhulkii ayaan gogolnay farashnaahaa waan gogolnay fa nicma waxaa nicmo lahaaday almaahiduuna kuwa goglay ayaa nicmo lahaadeenoo yani almaqsuusu bilmadxi naxnu alla asaa is ammaanayo wamin kuli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakaruun wamin kuli shayin shay kastaa xaggiisa khalaqnaa waan abuurnay waxaanu ka abuurnay zawjayni labaan ka abuurnay wax kasto lacalakum tadakaruuna likay tadakaruu saa u waansantaan ayb wamin kuli shayin shay kasto hadda kuliyadaa la rabaa ayb kuliyada ayaa la rabaa shay kastaa khalaqnaa waan abuurnay zawjayni baan ka abuurnay yacni labo lamaane lab iyo dhadig waana sida qaalibka ah waa inaa ayb hadda aadam iyo kale iyo nabiyullaahi ciisa iyo dabcan bani aadamka marka laga hadlaya waa ka baxayaan laakiin waxaa dhulka markaa xayawaankii iyo dadka idaylkood marka laga reeba aadam iyo ciisa iyo xawaa de waxaa un laga abuuray labo lamaanaha zawjeynka ayaa laga abuuray ayb si kalena zawjeynku waa u sheegaanoo labalaba wax ayaa loo abuuray shay kastoo ka samaai waalardi washamsi walqamar walleyli walnahaar walbari walbaxri wsahli wاljabl wshitaaءi wالsayf wاljini wاlinsi wاdakari wاlأnhى wالnuuri wاظulmati wاliimaani wاlkufri wالsacaadati wالshaqaawa wاlxaqi wاlbaطili wاlxulwi wاlmuri whakada fafiruu ila llahi fafiruu roora oo orda ila llaahi alle intii ka ah u orda yani ilaa daacati illahi ilaahay daacadiisa u orda iyada unbaad magangelyana ku helaysaan oo cadaabka allana aada kaga or yacni aada kaga badbaadeysaan ayb ibnu cabaas wuxuu yidhi firuu minhu ilayhi ilaahay ka carara isaga u carara waa cibaaro marka aada fahm daqiiqa uu ku jiro firuu minhu waxa laga cararaya ilaahay isaa abuuray wax uunan alla abuurin koonkan ma yaalo hadday shar noqo lahayd khayr iyo shar allah abuuray jannay naar allah abuuray naartaas ka carara waay alla uu abuuray isaga usoo carara oo inaad raalli gelisaan si uu jannadiisa idiin geliyo wax walba marka allah iskale meeshaa marka waxaa ku jirta rubuubiyadii iyo uluuhiyadii labadaba oo rubuubiyada marka ilaahay waxaa khayr iyo shar xaggiisay jiraan markaad leedahay waa rubuubiyadii marka aad leedahay xaggiisa aada damaca uu kaaga jirood xaggiisa u yacni aada isaga sharta ka magangelaysid oo aada isaga khayrka ka baryaysidna iyaduna waxaa weeyaan waa cibaado aada rabbi caabudaysa marka fafiruu ila llahi ilaahay xaggiisa u carara ay fahrabuu min cadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisa ka carara ilaa hawaabihi u carara inii aniga lakum idinka waxaan idiin ahay minhu alla xaggiisa nadiirun ku digayo mubiinun digidiisu caddahay walaa tajcaluu ha yeelinina maca allaahi alla maciisa ilaahan macbuudan macbuud macbuudka oo aakhara kale inii aniga lakum idinka minhu alla xaggiisa nadiirun ku idiin digayaan ahay mubiinun digidiisa caddahay kadalika sidaadaas oo kale sida ay kuwan u beeninayaan qur-aankii maa ata ladiina maa ata aladiina kuwii uma imaanin min qablihim iyaga ka horreeyey min rasuulin ay rasuulun rasuul uma imaanin ilaa qaaluu waxay dhahay waxay yidhaahdeen saaxirun huwa isagu saaxirun weeyaan mid saaxir ah ow amase majnuunun ku waalan ummad kastaa markuu rasuul u yimaado rasuul uma imaanaynin ilaa waxay dhahayeen saaxirun oo majnuunun kuwa gaalada ah atawaasow ma isu dardaarmeen bihi warkan yacni warkan ma isu dardaarmeenoo kii hore miyaa kan dambe u dardaarmay inay rususha beeniyaan oo ay caayaan waxaynan ahayn ay ku tilmaamaan bal e isuma dardaarminoo isma soo gaarinba dadkan qaarkoode hum iyagu qowmun qolo weeyaan daaquuna xadgudbay oo xaqii dhaafay oo xaqii markaa yacni ka weecday oo ka leexday fatawalla jeeso canhum iyaga xaggooda ka jeeso famaa anta adigu ma tihid bimaluumin mid la dagaalayo ama la eedeynayo ma tihide wadakir waani fa ina dikraa waanadu tanfacu way anfacaysaa almu'miniina ay anfacaysaa wamaa khalaqtu ma abuurin aljinna jinkii iyo walinsa iyo insi ilaa liyacbuduuni inay icaabudaan unbaan u abuuray ay ilaa liaamurahum bicibaadatii waxaan u abuuray inaan amro cibaadadeeda oo ilaa maxaa yeele haddii la dhaho ilaahay jin iyo insi waxaan u abuuray inay icaabudaan ee kuwa aan caabudaynin sooma jira marka oo ilaahay cibaadadiisa diiday kuwaas miyaa iraadada alla ka adkaa kara marka iyo qadarka alla miyay ka adkaan karaan maya ee ilaa liyacbuduunida waxay tahay inaan aan amro inay aniga keliya ee caabudaanaan u abuuray marka ilaahayna waa amray qofkii yeelaayo iyo kaan yeelayninba markaan ayb waana tafsiirka ugu fiican oo aayadan lagu macneeyo liyacbuduuni li liyuwaxiduuni inay ikeli yeelaan inaan amraan u abuuray iyaga ilaahayna waana sidaana waa yeelo waa abuuray liyabluwahum ayuhum axsanu camalan maa uriidu ma doonayo minhum iyaga xaggooda kama rabo min risqin ay risqan wax risqi ah wamaa uriidu ma rabo an yudcimuuni inay iquudiyaanna ma rabo laba macnaba risqina kama rabo cid aniga aan masruufo oon wax siiyo inay wax siiyaanna maba ka rababa nacam oo yani iyaga anaa arsuqayo kulligood nacam makhluuq oo dhan aniga unbaa arsuqo rabbi leeyahay nacam maa uriidu ma rabo minhum iyaga xaggooda min risqin ay risqan kama rabo axad khalqigayga kamida inay arsuqaan kama rabo risqi anaa u kafaalo qaaday wamaa uriidu waayo xataa haddaa adigu hadda soo shaqaysata risqiga ee risqigan iyo waxaana aada cunaysa ilaahay unbaa samada ka keenaysa oma roobkan adimaa iska leh aada cuntadan aada soo gadanayso ood cunayso adiga miyaa iska leh allah iska leh nacam haddaad lacag shaqayso cuntana la waayo dhibicda roobka la waayo waa la waa la la-ana nacam marka axadka waxaa rasuqayaa waa un alle subxaanahu watacaala in allaha wamaa uriidu ma rabo an yudcimuunii inay iquudiyaan qof khalqigayga kamida inay quudiyaan idcaamka asaa isu tiiriye waxa la quudinayo laakiin de ilaahay maba la quudiye waxna maba cunee waxaa weeyaan marka cid aan aniga quudiyo inay quudiyaan ma aanan yani ma ka rabo in allaha alle huwa isagu arrasaaqu weeyaan mid yani arsuqid badan dulquwati u saaxiiba awoodii almatiinu weeyaan awoodiisu miday adag tahay oy daran tahay fa ina liladiina kuwii waxaa u sugnaaday dalamuu dulmi falay waxay leeyihiin danuuban nasiib ayay leeyihiin mithla danuubi asxaabihim asxaabtoodii lasoo sheegay nasiibkoodii oo kale la mid ah falaa yastacjiluuni yaynan degdegsanin cadaabkooda aakhirowba jiraay danuub luqatan waxaa la yidhaha wadaanta carabtuna ceelasha iyo cabitaankooda waa kaltami jireen oo ninba kal ayuu cabi jiray marka iyaga marka waxaas nasiib iyo marka laga hadlaya iyo qofkan qoondadiisa waxaa kusoo dhacaya wadaantii iyo ceelkii nacam ile ceelkaa nin walba uu jiitaa qeybtiisa uu jiitaa xoolihiisau ka waraabsanaa kanaa soo gelaya waa ka waraabsanaa marka nasiibkiibaaba marka waxaa lagu magacaabay wadaantii lafteeda lagu magacaabay fa ina liladiina kuwii dalamuu dulmi falay waxaa usugnaaday oy leeyihiin danuuban nasiib mila nasiibka oo mithla danuubi asxaabihim asxaabtooda nasiibkooda oo kale ah falaa yastacjiluuni yaynan degdegsanin oo aynan idegdegsanin fa weylun waadi naareed liladiina kuwii ayuu usugnaaday kafaruu kufriyey min yowmihim maalinkoodii xaggiisii ayuu ugaga sugnaaday aladii maalinka oo yuucaduuna loo yaboohayay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waalihi waasxaabi